الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام وبعد اللهم زدنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا قال المصنف رحمه الله تعالى رحمه واسعه ويكره طوق الطعام وعلك وسواك بعد الزوال wayukrahu waxaa la kahdaa oo la karaahiyaystaa oo laga fiican yahay dawqu tacaam cuntada dhadhaminteedii waa laga fiican yahay wa cilkun xanjacalaashigiina waa laga fiican yahay iyo wa siwaakun ay wa isticmaalu siwaakin iyo caday isticmaalkiisa la isticmaalo bacda zawaali qoraxdu markay geeska suusho ee ay duhur u wareegto laa kuxrun indhakuushii lama kahdo iyo waistixmaamun maydhashadii oo xamaam isticmaalkii bimacnaa maydhashadii wa yukrahu waxaa kaloo la karaahiyeystaa likulli axadin mid kastaba ama qof kastaba waxaa loo karaahiyeystaa ha soomanaado ama yaanu soomanaane samtu yowmin maalin aamuskii ila leyli ilaa inta habeenka laga gaadhayo inuu aamuso oo aamuska uu alle ku caabudo oo ku cibaadaysto arrinta noocaasiyana waa arrin la karaahiyeysanayo oo bidcatu dalaala ah oo aan bannaanayn musanifku raxmat ullaahi calayhi wuxuu rabaa halkan inuu ka tilmaamo waxyaabo markaa qaarkood laga fiican yahay qaarkoodna ay iska bannaan yihiin balse soomtii aan burinaynin oo aan markaa soomtii meesha ka bixinayn ka koowaadna wuxuu ku sheegay dawqu tacaam cuntada dhadhaminteedii marka qofku sooman yahay waxaa u bannaan haba laga fiicnaade eh inuu cunto dhadhamin karo oo dee meesha wax laga dhadhaminaya waa carabka dabeedna liqi maayo wuu iska tufayaa oo marka uu cuntadii bal in milix lagu daray in sidan loo galay bal qaabka uu yahay inuu macaan carabku yaro saaraya markuu carabka ku ogaado dhadhankii waxaasi waxa uu dhadhamayo ayuu iska tufayaa waxbana kama liqin xaaladda noocaasiya arrintaasi waa u bannaan tahay soomtiina waxba ma noqonayso laakiin waa arrin laga fiican yahay oo intii laga warwareegi karo ay tahay in laga warwareego waayo waxaa laga cabsanayaa waxaanuu dhadhaminayaa inuu ku siibto oo uu hunguriga markaa u galo ayaa laga cabsanayaa maadaamay sidaa tahay ama xitaa dadka qaarkoodba uu moodsiiyo qofkani inuu u qarinayo hadduu doono cunayo marka maadaama oo aanay markaa arrinta noocaasiya inta uu ka maarmi karayo inuu ka warwareego ayaa habboon oo arrin markaa fiican ma aha oo waa laga fiican yahay laakiin way bannaan tahay oo shay soomtii burinaya ma aha wacilkun xanjadii la calaashanayey yacni waa wax aan lahayn dheecaan laga muudsanayo oo dee xanjada waynu naqaanaayo ama macaan bay noqotaa ama waxa weeye qadrhaadh ha noqoto ama kulayl iyo wax noocaas ha noqoto taa wax laga muudsanayo looma jeedo oo taasi waa waxaad isticmaalayso laakiin cilkigan waxaa looga jeedaa wax aan wax laga isticmaalaya lahayn sida xanjada marka macaanka laga laasto oo kale asaanay mid googo-ayso dee afka ku googo-aysa ahayn ee maantaba qofkii iska calaalinayo waa calaalis khaliya wax dheecaanoo kasoo miirmayaa ma jiro wax ka go-ayo oo ku siibanaya ma jiraan wuu iska calaashanaya afkiisa unbaa candhuufta ku ururaysa afkii unbaa candhuufti ku badanaysa marka arrinta noocaasiya soomtii ma jebinayso waayo qofkii dee wuxuu liqay ma jiraan wax ka go-ayoo shaygan ka gaadhayna ma jiraan dheecaanuu ka dhadhansanayaa ma jiraan waa waxaasuun iska markaa uu iska jecdaasun ku hayo wax ka googo-ayo kaga daadanayo liqayaana aanay jirin arrinta noocaasiya maadaama laga cabsanayo inuu waxa weeye dee wuxuun ka go-aan oo ay ku dhacaan hungurigiisa iyo waxyaabaha la midka ah waa wax laga fiican yahay waa wax laga fiican yahay oo inuu isticmaalo aanay ahayn laakiin wuxuu cunaya wuxuu cabbay iyo wax macno cabbiseed iyo macno cuniseed mid laba leh ma aha soomtiisiina ma jebinayso lakiin waa wax laga wacan yahay wasiwaakun caday oo bacda zawaal ku sugan markay qoraxdu duhur u wareegto cadayaashada la cadaydo ka waran nebiga sala allahu calayh wasalam adilo badan baa kaga sugan cadayga hadday kuwa ficliya tahay oo uu samayn jiray iyo hadday kuwa qowliya tahay dirkaba maadaamay sidaa tahay oo sunnada nebiga ay ka mid tahay sala allahu calayh wasalam cadaygu ma jiro wax daliil ah oo wakhti gaara diidaya oo leh wakhtiga noocaasiya lama cadayan karo bal waa sunnadii nebiga sala allahu alayh wasalam waana mardaatun lirabbi mudhiratun lilfam sida adilada ku sugan waa mid marka allena raalli gelinaya waxa weeye afkana daahirin u ah maadaamay sidaa tahay waktigan ay shaaficiyadu yidhaahdeen waa laga fiican yahay bimacnaa soomtii ma jebinayo iyada halkaa inoo dhigta soomuu jebinayaa ma jirto gelin hore iyo gelin dambe toona laakiin waxay leeyihiin gelinka dambe had iyo jeer shaksiga afkiisa hurriga ka soo baxaya ama naqaska ka soo baxaya afka ayaa isbedela marka cadaygaasi inuu zuuliyo afkaasi isbeddelkiisa ayaa dhici karta afkaa isbeddelkaa u isbedelayana fadli badan baa usoo arooray oo nebigu sala allahu alayh wasalam waxaa ka sugan lakhuluufu fami saa'im adyabu cinda allahi min riixi lmisk waxa weeye isbeddelka uu isbedelayo afka ka soomani ilaahay agtiisa wuxuu ka udug badan yahay riixda miskiga miskiga udug la arka ugu fiican isaga ayaa alle agtiisa ka udgoon badan oo ka sii fiican markaa shaaficiyadu halkaa waxay ka qaateen cadaygaasi maadaamoo uu wax ka bedelayo hurrigaa afka qofka ka soo baxayay iyo naqaskaa iyo riixdiisaa isbedelaysa ee afkiisa markaa naqaskiisu isbedelayo inay tahay cibaado ay habboon tahay in la ilaashadaa oo la dhowraa oo wixii zuulinayaaba caday iyo qayrkiiba ay tahay wax laga fiicanya laakiin runtii qowlka noocaasi yahi qowl saxiix a ma aha qowl sax a ma aha waa midda koobaadee afka isbedelkiisa isagaan daliilku gelin hore iyo gelin dambe midna ku sheegin misna marka la yidhaahdo gelinka dambe ayuu badan yahay inuu isbedelo waa saxoo gelinka dambe uu badan yahay inuu isbedele e waxaa u baahan in la isweydiiyo ma wax afka ka imanayabaa hurrigan isbedelaya mise waa min almacidda waa xagga mindhicirka ka imanaya oo ma markii calooshii madhnaatay ee calooshii kala fududaatay ayaa naqaskani ka soo baxaya xagga mindhicirka iyo gudaha oo haddaad caday kasta mariso xagga ilkaha iyo carabka iyo afka ma aha eh waxa weeye xagga guduhu ka imanaya miyaa naqaskani mise afku ka imanaya sida saxiixa waa inuu ka imanayo min almacidda xagga mindhicirka iyo guduhu ka imanaya oo si kasta haddaad u cadayato oo aada neefsato waxa weeyaan hurrigaagu waa isbedelaya waxaanu ka imanayaa xagga caloosha madhan ee ma aha wax ilkaha iyo carabka iyo afka ka imanaya ma aha waa wax gudaa ah marka waxa weeye cadaygu wuxuu bedelayo hortu marka hore ma aha hadduu doono ha fudaydiyo laakiin miduu bedelayo meesha ka wada saaraya ma aha waa midda labaad ee nebigu sala allahu aleyh wasalam inama odhan ilaashada isagoo inoo caddeeyey udugga intaa leeg inuu leeyahay haddii fadli ku jiro in gaar loo ilaashado wuu ina amri lahaa waa midda saddexaade wax kastoo cibaadaadka la yidhaahdo khayr baa ku jira macnaheedu ma aha inaad ilaashataana waa khayr waayo boodhka qofka jihaadka kusoo gaadhaya khayr badan baa loo yaboohay sida adilada saxiixa ku timi inaan xitaa dukaanka jahanama iyo qiiqa jahanama iyo boodhkaa qofka jihaadka ilaahay dartiga ku gaadhaya jidhka aanay ku wada kulmayn baa la tilmaamay maca daalika lama odhanin boodhkaa ilaashada oo markaad jihaad soo gasho ee dushaada boodh saaran yahay inaad ilaashato adilada kuma amrin oo aad tidhaahid waxa weeye boodhku ha iska kay saarnaado suuqa marbaad dhinac u marto adigoo boodh weyn oo le waxa weeye qiiqa jahanama iyo boodhka jihaadka markaa ilaahay dartiga qofka kusoo gaadha jidhka kuma wada kulmayaan oo fadliga noocaasaa usoo arooray adoo leh boodhka ilaasho laguma odhan marka cibaado kasta raadkeeda sidii sharcigu yidhi ha loo ilaaliyo ayay tahay in loo ilaaliyo ee si kale oo qiyaasyo iyo noocyo kale lagu doondoonayo qaab saxa ma aha marka waxaynu leenahay cadaygu gelin hore iyo gelin dambe waa la sunneeyaa wax markaa karaaha ah oo aynu leenahay waa laga fiican yahayna ma jirto ee gelin hore iyo gelin dambeba in la adeegsado ayaa habboon laakiin imaamku raxmatullaahi caleyh isagu wuxuu maray in waxa weeye laga fiican yahay muu odhan hadda soomta wax buu yeelayaa laakiin waa laga fiican yahay buui oo sidaa cuntada aad carabka ku dhadhamisay oo kale ama xanjada aan midheecaana lahayn aad iska calcalaalinaysay oo carabka iskaga adkaynaysay iyo ilkaha oo kale ayuunbuu ka dhigay laa kuxlun indhakuulashadii maya oo iyadu karaaha ma laha xitaa hadduu doono qofku dalqadiisana ha ka dhadhamiye waxa weeye hadduu inuu indhakuushaa waxba dhiba ma yeelayso soomtiisa wax karaahaana ma laha saxaabadana in badan bay ka sugan tahay iyo salafka wastixmaamun maydhashadii iyaduna waa la mid oo gelin hore iyo gelin dambeba hadday doonto haraad dartiina xitaa ha loo maydhanaye oo min ajli lcadashba ha noqotee dhibaato ma laha markuu intaa inoo tilmaamay arrin kale oo uu yidhi waa laga fiican yahay bal aynu leenahay karaahada uu leeyahay wayukrahu waa karaahatu taxriim waa karaahadii xaaraam noqoshiya maxaa yeelay waxaan ilaahay subxaana wa tacaala cibaado ka dhigin in cibaado laga dhigtaa waa shay xaaraam ah ee shay markaa karaahadii iska tansiihiga ahayd ah oo waa laga fiican yahay oo qura lagu leeyahay ma aha markaa shaksigu inuu alle ku caabudo waa wax jaahiliyaddii hore ay cibaado ka dhigan jireen inuu maalin aamusnaado oo maantaba uu yidhaahdo waa aamusnaanaya ilaahay dartii baanu aamusnaanaya cibaadaan ka dhiganaya hadliba waayo yoom dhan shib yidhaahdo aamuskaana alle ugu cibaadaysanayo waa shay bidcaawi waana shay aan diinta meel ku lahayn bal waxaa loo baahan yahay qofku ilaahay subxaana wa tacaala carabka inuu ugu cibaadaysto oo dikriga ilaahay uu mar kastaba carabkiisa ka qoyanaado oo uu ku celcelinayo ee lama rabo aamus inuu cibaado moodo aamuska halka layna amray waa marka aanad wax khayra ku hadlay man kaana yuuminu billahi walyowmi alaakhir falyaqul khayran aw liyasmut yacnii qofkii ilaahay iyo maalinka dambe rumeeyey khayr ha ku hadlo haddii kale ha iska aamuso yacni waxaa weeye hadalka waxaad hadlaysaa markay maslaxadiisu daahirto ee dani ku jirto waxaad aamusaysaa markaan dani ku jirin laakiin inaad tidhaahid maantaba waan aamusayaa ilaahay dartii baanan u aamusayaa cibaadaanan ula jeedaa taasi wax diinta meel ku leh ma waxaad ilaahay dartii ugu aamusaysaa dee hadal ilaa hadalka laguu diiday waa ka aanay dani ku jirin ilaahay xus tasbiixso takbiirso markaa alxamdu lilayso ilaahay markaa taxmiidula kaalaya u mahadnaq iyo wixii lamida qur-aan akhris alamru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar iyo wixii la mida samee khayraadka alla badiyey waxa weeye la kaale laakiin aamus weliba maalin dhan la aamusnaado oo la yahdo hadalkan ka soomaya oo cibaadaan alle uga dhiganaya wax diinta meel ku leh ma aha waana bidcatu dalaala waa bidco baadiaw marka karaahadani waa karaahatu taxriim wa yukrahu waxaa loo karaahaystaa likulli axadin axad kasta ama ha soomanaado ama yaanu soomanaan soontu gaarkuma aha samtu aamus samtu yowmin maalin aamuskeed ila leyli ilaa inta habeen lagala gaadhay oo jaahiliyaddii hore waxyaabaha ay samayn jireen inuu sameeyo oo moodo waxa weeye inay cibaada ku jirto arrinta noocaasi ahi waa arrin markaa baadi ah oo aan sax ahayn waman lazimahu qadaau shayin min ramadaan wa mankii lazimahu uu ku waajibo qadaau shayin shay qallihii oo min ramadaan ramadaan ka ahaaday qofkii uu ku waajibo wax ka mid a ramadaan yundabu waxaa loo sunneeyaa lahu isaga an yaqdiyahu inuu qalleeyo mutataabican xaalu yahay kii istaba joogo israacsan cala alfawri si deg degana uu u qalleeyo sidaasi baa loo sunneeyaa waa sidaa uu imaamku u dhigay weeye raxmatullaahi calayh oo waxa weeye qofka maalin ramadaan wax ka mida lagu yeesho ramadaan baan leehay wax ka mid ah ama maalin ha noqoto amaa ka badnaato cidda lagu yeesho hadday maalmo dhowra yihiin waxa fiican inuu maalmaha israaciyo waxaa kaloo fiican hadday maalin qura tahay iyo hadday ka badan tahayba inuu isla markiiba markuu u gacan baxo ee uu waxaweeye haleelo ay u suurowdo inuu markiiba soomo oo uu fawr ka dhigo laakiin waajib kuma aha saxaabadana in badan bay ka sugan tahay ibnu cabbaas iyo keyrkiiba inay tilmaameen inaanay inay israacsanaataa inaanay waajib ahayn iyo in uu markiiba la yimaadaa waayo qur-aanka alle wuxuu ku sheegay fa ciddatun min ayaamin ukhar maxanaa qofkii ama xanuun ku sooma ama safar iyo musaafirnimo ku sooma in lagu leeyahay tiro maalmo kale ah tiradaa maalmaha kale lama odhan fa ciddatu min ayaamin ukhar mutawaaliyaatin oo isdaba jooga lama odhan oo isla markiiba ahna lama odhanoo fawr lagama dhigo waa la iska idlaaqa waxa saaran maalmihii uu aafuray oo markaa maalmo kale ah inuu la yimaado sidaasuu maaltimaa caaishana radia allahu canha waxay tilmaantay in soomta had iyo jeer wax lagaga yeelan jiray ramadaanta markaana aanay u suuro geli jirin ilamaa inay soomto shacbaan mooyaane oo bishaan aynu ku jirno ee ramadaanta ka horeysa ah mooyaane aan intaa kale u suuro geli jirin marka taasi waxay muujinaysaa in waxa weeye aanay waajib ahayn ilowba ilow qofku markiiba in la yidhaahdo qadaagii lagugu yeeshay hadda markiiba waa inaad la timaadaa weliba cudurdaarna kaga tagtay haddaanay cudurdaar kaga tegin khilaafkii ahlulcilmiga ayaa gelaya ee ma lala imanaya mise lala iman maayo oo qadaageedu ma lagu leeyahay mise laguma laha iyada lafteeda saxiixu waa in lagu leeyahay ayna tahay dimadiisa sida ugu degdegsan inuu u beri yeelo waman lazimahu ciddii ay ku laasimto qadaau shayin min ramadaan yundabu waxaa loo sunneeyaa lahu isaga an yaqdiyahu inuu qalleeyo mutataabican iyadoo isdaba joogta waa loo sunneeyaa ee waajib kuma ah iyadoo isdaba joogta inuu soomo ayaa loo sunneeya cala alfawri si deg degana isla markiiba inuu u soomo ayaa loo sunneeya waayo wax kusoo darin doona wariskama hayo walaa yajuusu mase bannaana an yu-ahira inuu dib dhigo alqada'a qallaha ilaa ramadaan aakhar ilaa ramadaan kale inta lagala gaadhayo inuu dib dhigo taasi iyadu mid u bannaan maaha labada rabadaan dhexdooda ayuu fusxo haystaa iyo wakhti waasac ah oo uu ku soomo laakiin ramadaanta kale inuu ku simo oo ramadaanta wixii ka tegay ta dambe uu la sugo taasi wax suuragala maaha wax u bannaanna maaha biqayri cudrin cudurdaar la-aan iyadoo wax cudurdaara aan la haysan hadduu cudurdaar haysto sida xanuunkii inuu kaba bixi waayo oo ramadaantii hoga xanuunkii uu uga tegay soomta intii markaa ilaa ramadaanta kale laga gaadhay ay sidii u haysto de kaasi dembi male waana cudurdaar waxa weeye hadday isgaadhaan ramadaanaduna dhibaato kuma jirto mar hadduu yahay xanuun la rajaynayo inuu ka bogsado oo aynaan lahayn soomta beddelkeeda ayaa lagu leeyahay ama isagaan cudurdaar haysan inuu ramadaanta kale ku simo wax suuragala maha fayan akhara hadduu dibdhigo oo ilaa ramadaantii kale kasoo gelayso uu soomtii dibdhigo lazimahu waxaa ku laazimaya maca alqadaa'i qallaha la jirkiisa can kulli yowmin mududacaam maalin kastaba dhegli cunto ah ayuu raacinayaa soomka fa in akhara hadduu dibdhigo ramadaanayn laba ramadaan hadduu dib dhigana fa muddaani waa laba dheglay oo maalin kastaba laba dheglay baa raacaya wahaakadaa arrinku sidaasuu ahaanaya oo yatakararu waa soo noqnoqonaya oo dheglayadu waa kordhayaan bitakaruri siniin sannadyada soo noqnoqodkooda ayay dheglayaduna la korayaanoo ay markaa la soo noqnoqonayaan oo ay la sii badanayaan wuxuu inoo tilmaamay qofkii lagu yeeshay ramadaantii wax ka mid ah in loo sunnaynayo marka u horeeya uu fursad u helo inuu soomo oo waa cala alfawta hadday maalmo dhowran yihiinna inuu sanka isugu qabto oo dabada isu geliyo inay waxa weeye ay fiican tahay oo ay sunno tahay laakiin aanay waajib ahayn aanay waajib ahayn ee waajibku yahay rabadaantaa kale inta ka sokaysa wakti ka mid ahun inuu soomo oo aanu rabadaanta kale gaadhin sidaasina waa sida saxda ah baynu nidhi iyadoo ay habboon tahay sidaa habboon ay tahay markiiba inuu iskala yimaado laakiin hadduu dib dhigto sidii fiicnayd iyo sunnadii unbuu seegay xaq buu uleeyahay dhibaata ma jirto haddii waxa weeye uu dib dhigo oo ramadaantii kale ay soo gaadho sida saxaabada in badan ka sugan oo abi hureyre iyo ibnu cabbaas iyo keyrkiiba hortuu ramadaanta uu qallaynaya uu soomayaa qowlan waaxidan waa tan soo gashay oo tii hore qadaageedii bay ku baaqi ahaanaysa haddii ramadaantii kale soo gasho ramadaantaa wakhtigeedu joogo ayaa la soomayaa tii qadaaga ahayd sideedii baa lagugu yeelanayaa marka sideedii lagugu yeesho ma waxbaa raacaya mise qadaagii oo qurun baa lagugu yeelanayaa iyo inaad alle uga toobad keento markaa dembigaa aada gashay ee rabadaanta waktigii qadaageeda loogu talagalay aada ka saartay iyada toobadkeenkaa ka sokow ay tahay inaad toobad keento alle usoo noqoto laba qowl bay ahlulcilmigu ka leeyihiin qolo leh markii laysla qiray rabadaantuu soomayaa waa tan wakhtigeedu soo galay ee tii hore qadaageedii bay ku baaqi tahay iyadu qolo waxay yidhaahdeen saxaabada sida ka sugan ibnu cabbaas iyo abi hurayra iyo keyrkiiba iyo keyrkoodba inay yidhaahdeen wuxuu raacinayaa marka fidyo ayuu raacinayaa oo maalin kasta miskiin buu quudinaya maalin kasta miskiin ayuu quudinaya ama qaarkood ay cibaarada mud ka cabireen sida abi hurayre oo kale likulli yowmin muddun min xinda likulli miskiin marka intaasibuu ku kabayaa bay yaahdeen laakiin waa ijtihaadkii saxaabada waana ijtihaad aada iyo aada u qiimo badan laakiin nebiga sala allahu alayh wasalam wax daliil ah oo marfuuc oo kaga sugan oo uu nebigu yidhi qofku soomta waxbuu raacinayaa haba yaraatee ma jirto marka innagoo qowlkooda aada iyo aada u ixtiraamayna saxaabada ridwaan ullaahi calayhim misna waxaynu leenahay daliilku wuxuu u hiilinayaa in qofka qadaagaa mooyaane aan wax kale lagu lahayn saxaabada takarurkanina kama soo sugna halee kama sugna oo wahaakada yatakararu bitakaruri siniin laakiin waa qiyaas masaa'ilka ay yidhaahdeen ee sanadka qura ay ka hadleen ay yidhahdeen mar haddii rabadaan kale kusoo gaadhay dhegli buu raacinayaa ay noqotay dee rabadaan labaad hadday kusoo gaadhana inuu dhegli kala raaciyaa ila manaadku waa isku bartii uune ama cillada iyo sababku dee maxaa diidaya hadday shan sano kusoo gaadho shan dhegli ha raaci laakiin waxaynu leenahay innaga oo saxaabada ijtihaadkooda aada u ixtiraamayna waxaa xoog badan inaan waxba lagu lahayn aan qadaa ka ahayn waayo qadaagu daliil buu ku waajibay oo binasi lqur'aan ayay ku timi faciddat min ayaamin ukhar oo maalmaha in lagu leeyahay waa binasi lqur'aan laakiin idcaam in lagu leeyahay wax daliila ma laha kitaabka allena kuma sugna oo daliil hebel baa fidyada saaraya la odhan maayo nebigana kama sugna sala allahu alayh wasalam asalkuna maalka qofka muslimka ah waa inaan marka uu xaaraam yahay oo aan lagu bannaysan karin ilaa bidaliil daliil wuxuu tusiyo mooyaane hantidiisa aanad ku waajibin karin wax kale oo aanad odhan karin bixi waxaa xaqaasaa xoolahaaga lagu leeyahay haddaad tidhaahdi waa daliilkeen maxaa u daliila in alla igu waajibiyey inaan mud cunto ah bixiyo sanadka dambena mud labaad ku daro sanadka kalena mid kale kusii daro laa daliila caleyha wax daliila male marka waxaynu leenahay qowlka saxiixa ahi waa inay tahay inuu ilaahay u toobad keeno subxaanahu watacaala oo usoo noqdo soomtaa lagu leeyahayna uu qalleeyo marka u horeeyo uu haleelo ramadaantaa labaad dabadeed marka ugu horeeya u suuro gasho inuu qalleeyo laakiin wax markaa fidyo ah laguma laha waman maata wa calayhi sawmun waman maata kii dhinta wa calayhi sawmun iyadoo korkiisa soom yahay soomkaasiyoo tamakana ay u suurowday min ficlihi samayntiisu ow walam yafcalhu dee aanu samaynin soom qofka ay korkiisa tahay soom soomkaasoo ay u suurowday inuu sameeyo laakiin aanu samaynin udcima waa laga quudinayaa canhu xaggiisa can kulli yowmin mudu dacaam maalin kastaba xaggiisa waxa laga bixin oo laga quudinaya ila isagii dhimaye waxa weeye mud cunto ah ayaa laga bixinaya oo maalin kastaba waxaa laga bixinayaa mud cunto ah ayaa laga bixinaya shaksiga marka lagu yeesho soom uuna geeriyoodo iyadoo soom lagu leeyahay ahlulcilmigu laba qowl ayaa agtooda macruufka ah adugu me haddii lasii kala qaadqaado waxaa la odhan karaa saddex qowl ama afar qowl ayay noqonayaan qowl leh qofkaasi waa in laga soomaa oo xadiiska saxiixa man maata wa calayhi siyaamun saama canhu waliyu yacni qofkii dhinta iyadoo soom lagu leeyahay soama canhu weliyuhu waxaa ka soomaya xaggiisa weligiisa saaxibu lfatxulbaarig iyo ahlulcilmiga in badanna waxay yidhaahdaan waa khabar marka waa siiqat lkhabar oo bimacna alamri ah oo khabar ahaan bay ku timi saama baa layihi waxaa ka soomaya macnuuna wuxuu u dhacayaa waa amaro falyasum canhu waliyuhu weligiisu ha ka soomo man maata wa calayhi siyaam qofka dhintay isagoo soom lagu leeyahay saama canhu waliyuhu ay falyasum canhu waliyuhu weligiisu ha ka soomo marka waxaa ka soomaya baa layihi weligiisa iyadoo la leeyahay macnaa weligu ha ka soomo marka ahlulcilmiga daa'ifo ka mid ahi waxay ku tageen in waxa weeye haddii soom lagu leeyahay soomtaasi ama sawmu nadrin ha noqoto ama sawmu ramadaan ha noqoto ama mid kafaariya weji kale ku timi ha noqoto iyadaan la kala qaadqaadin mar haddii soom lagu leeyahay waxa weeye in markaa laga soomayo waayo siyaam waa nakira oo fi siyaaqi shardi tufiidu lcumuum marka caan bay faa'iideynaysaa man maata wa calayhi siyaamu siyaam marka mantaas ayay markaa u dhacday iyada oo siiqatu nafyi ku timi ayay timi siyaam marka waa waa nakira fi siyaaqi markaa shardi oo tufiid lcumuum marka qaarkood ahlulcilmiga dariiqadaasay mareen oo waxay yidhaahdeen waxa weeye waa laga soomaya ahlulcilmiga qaarkoodna dariiqadan ay shaaficiyadu halkan ku marayaan ayay mareen oo waxay yidhahdeen maya cuntaa laga bixinaya cuntaa laga bixinaya saxaabadana in badan bay ka sugantahay qaarkoodna dariiqo kaley mareen oo waxay yidhaahdeen haddii soomku nadar yahayna waa laga soomayaa hadduu soom kale yahayna idcaam baa laga bixinaya oo idcaam ayaa laga bixinaya saddexda qowle horta ugu macruufsan waa saddexdaa qolo tidhi waxbana laga soomi maayo waxna laga bixin maayana adigu waa jiraan laakiin saddexdaa qowl baa macruufa saddexda qowlna waxaynu rajaxaynaa oo leenahay waa ugu fiican yahay qolada tidhi waa laga soomayaa iyadaan waxba la kala qaadqaadin oo caamka sidiisaa loo daynaya amaa adilada ku timi nadar ma laga soomaa iyo daliilkan soomka caamka ka dhigay iskama hor imanayaan oo waa dikru bacdi afraad alcaam bima yuwaafiqu alcaam laa yaqtadi takhsiis bal yaqtadi tansiis cinda alusuuliyiin waxa weeye xukumku markuu caam yahay oo mid kastoo soom lagu leeyahay la yidhi oo mantina waa caam siyaamkana waxa weeyaan waa nakiradaasina caam bay faa'ideynaysaa xagga soomka maadaamay sidaa tahay oo mid kastoo soom lagu leeyahay la yidhi xukumka nadarka ee adilada qaarkeed tilmaantayna uu caamkaa gudagelayo xagga xukumkiina ka waafaqsan yahay wax markaa iska horimaatinahoo la la kala khasiso ile takhsiisku waxa la lala yimaada cinda alusuuliyiin marka meeshii mucaaradaya wax iska hor imanayaa jiraan hadday iswaafaqsan tahay macnaa wax laga khasisayaa ma jirto haddii la yidhaahdo qofkii soom lagu leeyahay waa laga soomayaa oo maalinta dambe la yidhaahdo qofkii soom nadar lagu leeyahay waa in laga soomaa macnaheedu ma aha in xukumkii hore laga guuray oo la khasisay ee waxay ka dhigan tahay kii horena waa sugan yahay kanna ahmiyadiisa iyo muhiimadda uu leeyahay daraaddeed unbaa gaar loogu sheegay haddii lagu yidhaahdo geela soo godol oo hadhowna hal laguu magacaabo la yidhahdo hasha gobaad soo godol macnaheedu maaha geelii hore iska daa wax dambe haynagu soo godlin maaha macnaha tan gaar baa loo sii sheegay marka waxa weeye mar haddii la yidhi ciddii dhimataa ee soom lagu leeyahay saama canhu weliyu haddii adilo kale soo aroortay oo nadarka waa laga soomayaa tidhi xukumkii masalada hore kamay hor imanin mar haddaanay ka hor imanoo ay waafaqsan tahay wax takhsiis ah oo la odhanayo xukumkii hore caamka ahaa nadarkoo quraa lagu gaabinayaayoo looga jeedaa yani arrin saxa ma aha arrin saxa ma aha ee caamka in lagu markaa lagu baaqi yeelo oo soomkaasi ama nadar ha noqdo ama soomu ramadaan ha noqdo ama kafaaraadka iyo waajibaadkii kale soomamkaa ha noqdee in sideeda loo daayo ayaa fiican qowlka labaad ee xoogga kusoo xigaana waa qowlkaa kala saaray ee qeybna idcaamka ka dhigay qeybna nadarka ka dhigay waxaa qeybta nadarkana yidhi waa laga soomaya laakiin waa laga fiicanya qowlkan kalaa ka xoog badan musanifku raxmatullaahi calayhi arrin aada u muhima ayuu ku qayday oo ah tamakana min ficlihi soomkaa inuu sameeyaana ay u suuro gashay marka halkaa muxuu kuu muujinayaa wuxuu kuu muujinayaa soomtii shaksiga haddaanay uba suuro gelin inaan lagu lahayn oo shaksigii tusaale ahaan haddaabu xanuunsaday iminka bishii shacbaan baynu ku jirnaa haddaabu xanuunsaday dabeedna ramadaan sidaasay ugu soo gashay ama markii ramadaantuba bilaabantay buu xanuunsaday dabeedna sidaasuu ku dhintay isagoo aanay u suuro gelin inuu qadeeyo oo wax qadaa ah oo qallaahi aanay u suuro gelin ayuu sidii ku dhintay wax allaaliya wax lagu leeyahay ma jirto waxa weeye qadaana laguma laha oo cidi ka soomi mayso fidyana laguma laha wax allaaliya wax lagu leeyahay ma jirto waayo fa ciddatu min ayaamin ukhar bay ahay maalmo kale inuu soomo maalmihii kalena maba gaadhin ramadaanna mid ay markaa xilligiisii ay waktigaa inuu soomaa adaa-an ay ku waajibtay ma ahayn oo inuu gutaa oo markii la yimaadaa wuu bukayo kumay waajibin xilligii kale qadaagu waajibi lahaana muu gaadhin siduu sidii ugu liitay ayuu ku dhintay waxba laguma laha qadaana laguma laha idcaamna laguma laha labada midna laguma laha sida awadeed buu ku yidhi tamakana min ficlihi ay walam yafcal intay u suuro gashay inuu sameeyaabuu samayn waayay sida saxiixaana qofka laga soomayaa waa ka waxa weeye soomka qaab cudurdaar le ay kaga tagtay ee dabadeedna ay u suuro geli weyday waktigii dambena inuu waktigii qadaagana siday ahayd ula yimaado markii horena cudurdaar ay kaga tagtay amaa kaa barheerhka kaga tegay cala alqowl saxiix waxba laga soomi maayo waman maata kii dhinta wa calayhi sawmun iyadoo korkiisa soom yahay tamakana soomkaasi oo ay u suuro gashay min ficlihi samayntiisu kaasoo tamakuna ay u suurowday inuu sameeyo udcima canhu can kulli yowmi budu acaam maalin kasta waxaa laga quudinayaa xaggiisa dhegle cunto ah dhegle cunto ah ayaa laga bixin laakiin waxaynu nidhi qowlka saxiixa ahi waa in markaa laga soomayo oo saama canhu waliyuhu haddii hal qof ka soomo iyo haddii soddonkaba dad markaa tiradii lagu lahaa waxa weeye tiradii soomta lagu lahaa ahi ay hal mar ka wada soomaan intaba waa ka gudaysaa haddii soddon lagu leeyahy oo la yahdo war soddonkiinaasi maanta aan ka wada soono way ka dhacaysaa ee in soddon isdaba jooga la soomaa ama soddon kala maalmo kala gaara ah waxba muhima waa mar haddii laga soomayo haddii maalin laga wada soomayo iyo haddii dhowr qof oo kala jaad kala qaybsanayaano midba in ka soomayo iyo hadday isku maalin laga soomayo iyo haddii hal mid loo daynayo midna fari ma laha midna fari ma lahe waa laga soomaya unbaa la yidhi weligiisaana ka soomaya qariibkiisa iyo xigaalkiisa ama ciduu isagu dee markaa idan iyo fasaxaad u siiyey ama waxa weeye inay kala dandambeeyaan wax daliiloo gaara ma laha maadaamay sidaa tahayna sideedaas ayaa loo dayn ciddii soomtaasi waa dayn lagu leeyahay ka gudda ee ka soomta ee ama weligii ah ama biidnil weligii kaga soomta waxa weeye waa ka gudaysaa faslun yundabu waxaa la sunneeyaa sawmu sitati min shawaal soomka lixda ka mida shawaal ayaa la sunneeyaa wa tundabu waxaana la sunneeyaa mutataabicatan inay tahay mid isdaba joogta oo talil ciida ciidda ku xigta fa in faraqahaa hadduu kala kaxeeyana jaaza waa bannaanta bisha ramadaan marka la soomo waxaa sunne ah in la raaciyo lix markaa shuwaalka ka mid ah bisha shuwaal ee ku xigta ee soonfur la yidhaahdo lix ka mid ah man saama ramadaan uma atbacahu sittan min shawaal kaana ka siyaami dahri sida nabiga ka sugan sala allahu alayh wasalam cidda soomta ramadaan kadibna raacisa lix shuwaal ka mid ah arrintaasi waxay ka dhigan tahay ka siyaami dahri soomkii sanadka o dhan nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu xadiis kaloo saxiixa ku tilmaamo musnadka imaam axmed iyo keyrkiiba ku sugan inuu tilmaamay bisha ramadaanna inay toban bilood ka dhigan tahay waxa weeye lixdan maalmoodna ay ka dhigan tahay laba bilood dabeedna labiyo tobankii bilood ee sanadku sidaa ay ku dhan yihiin waayo camalka mid kasta waxa weeye waa la toban laabayaa mid kasta waa la toban laabaya marka maalin kasta waxa uu ka dhigan yahay toban marka bisha ramadaan oo hal bil ahi waxay ka dhigan tahay toban bilood waa la waa la toban laabaya toban bilood bay ka dhima- dhigan tahay lixdanina saddexdiiba mid kasta maadaama la toban laabayo lixdanina saddexdiiba bil bay ka dhigan tahay oo maalinkiiba waa toban maalmood buu udhigmaa waa ajarka waa la toban laabaya marka labiyo tobankii bilood sidaasay ku noqonayaan markaad bishanna soonto lixdanna aada soonto lixdani laba bilood bay ka dhigan tahay iyo ramadaan oo toban bilood ka dhigan labiyo tobankii biloodba qof soomay kaana ka siyaami dahri sidii qof sanadkao dhan soomana ayaad la mid tahay oo labiyo tobankii biloodba soomay ajarkeed baad leedahay bisha ramadaan haddaanay sono soddon kaba dhammaystiranin ee sagaal iyo labaatan noqotona nebiga sala allahu alayh wasalam xadiis saxiixa kaga sugan marka waxa weeye labada biloodee ciidku inaanay nusqaamin xadiis saxiixa kaga sugan oo labada biloodee ciidku inaanay nusqaamin waa xadiis saxiixa marka waxa weeye haddaad sagaal iyo labaatan soontay adoo soddon soomay bay la mid tahay oo ma dhin mayso xagga ajarka soddonkii bay ka dhigantahay oo labada biloodee ciiddu ma nusqaamaan haddii tirada wax ka dhinmaan waxay ka dhigan tahay xagga ajarka iyadoo buuxda marka haddaad xitaa sagaal iyo labaatan casho soontay adoo soddon soomay ayay la mid taho tobankii bilood waa kuu buuxdaa markuu intaa tilmaamay wuxuu inoo tilmaamay lixdaa maalmood in la rabo shuwaalun inay ka mid tahay waa lix shuwaal ka mid ah haddaad midba meel geliso waa caadi laakiin waxa fiican buu yihi oo sunne ah oo wanaagsan inaad markaa israaciso oo lixdaba dabada isugu xidho ayaa sii fiican oo weliba lixda ciidda ku xiga aad ka dhigto maalinta ciidda in la soomaa waa xaaraame laakiin maalintaa ciidda wixii ka dambeeya lixda inaad ka dhigto ayaa fiican oo sunne ah haddaad maalmo kala ja-da ka dhigtana way kuu bannaan tahay fain faraqahaa jaaza hadduu kala kaxeeyana oo maalmo gaara ku beegbeegana way u bannaan tahay waa arrin ansaxaysa waxaynu kaloo masaladaa ka baraarujinaynaa oo qura cidda ay shuwaalku loo sunneeyaa sida saxiixa ah waa cidda ramadaan soontay wey qadaageediina aan waxba sanadkaa lagaga lahayn sanadadii hore maaha sanadkaa iminka aada soontay waa cidda aan waxba lagaga lahayn amaa cidda lagu leeyahay uma bannaana inay soomto markaa shuwaal oo lixda shuwaalka soomto iyadoo ramadaantii wax lagaga leeyahay amaa sunnayaasha kale waxaynu odhan doonaa iyagu waa bannaan yihin insha allahu tacaala laakiin shuwaalka waayo shuwaalka daahirka xadiiskaa sidaa tilmaamaya man saama ramadaan uma atbacahu ciddii ramadaan soonta haddaad taahid ciddii rabadaan wax ka maqan yihiin way u ansaxaysaa shuwaalkuna marba sida su-aal lagugu weydiinaya marka dambe bishaba la dhammaynaya lagu odhanaya qofka maalin lagu leeyahay ka warran haddaad tahid waa bannaan tahay ka laba lagu leeyahay ka warran waa bannaan tahayda haddaad gurto marka dambe waxaa lagu odhanaya ka aan maalinba soomin sida lagu wado ee dabada lagaga sii wado ayaa lagu odhanaya ka aan maalin qura soomin ka warran haddaad tihaahid ma bannaana ma daliil baa lagu odhanaya barta aad maraysaa daliil lagugu weydiinaya ma daliil kii horeba u bannaysaya ka aan maalin soomin markaa tahay daahirka xadiisku wuxuu yihi man saama ramadaan bes khalaas man saama ramadaan daahirku waa inay tahay kaamilan iyadoo dhammaystiran marka shuwaalka cidda soomta dhammaystiratay ramadaan ayuunbaad dabagelin kartaa ee haddii shuwaalki soomtii wax lagaaga leeyahay maalmaha lagugu leeyahay qallee kadibna shuwaalka raaci halkaa haynoo joogto wallahu subxaana wa tacala alam